aad ayaa umahadsan tahay ismaaciil dagaalkan ayaa lagu soo waramayaa in saaka waa berigii uu ka bilowday rogga cobolahe oo magaalada qandara toddobaatan kilomitr u jirta tuulada afbashaashin ee ciidamada puntland saldhigga u ahna labaatan kilomitr dhinaca koonfureed ka xigta dagaalkan ayaa lagu soo waramayaa inuu dhex maray ciidamada puntland iyo khilaafada uu hogaamiyo sheekh cabdulqaadir muumin oo labaatan iyo lixdii bisha octoobar qabsaday magaalada qandala waan gartay ilaa hadda maxaa war laga hayaa khasaaraha dagaalkaasi geystay iyo waktiga uu soconayay qaar ka mida mas-uuliyiinta puntland ee ku sugan goobaha dagaalada ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan khasaaraha dagaalka ismaaciilow ma cadda khasaaraha dagaalkaasi geystay laakiin waxaa wararku sheegayaan in dagaalku uu joogsaday muddo koobanna uu socday waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada puntland ay weerar ku qaadeen togga cobolehe oo la sheegay inay saldhig u ahayd khilaafada islaamiga ah ee uu hogaamiyo sheekh cabdulqaadir muumin khasaaraha dagaalkana lama saadaalin karo waxay ciidamada puntland ii sheegeen saraakiisha qaar ka mid a in ay gaari nooca raaxada ah soomaalida ay u taqaan xaajiga ay gacanta ku dhigeen laakiin khasaaraha labada dhinac wax faahfaahina igama siin waan gartay meeshan lagu dagaalamayaa waa meel nooce adaad sawir guud naga siisid ismaaciil haddii aan sawir ka bixiyo dhulka lagu dagaalamayo degmada qandala iyo dhulka beriga ah ee ay ciribka ku hayso waa dhul buuraley ah waxaa gasha hal wado oo keli ah waa laba qar dhexdood waa tog la dhaho tog weyne ayaa gala gawaaridu ma isticmaali kardho laba gaari iskuma dhaafi karaan waa dhul aada buuraley u ah laakiin keymuhu ay ku yaryihiin inkastoo togga cobolehe ee maanta lagu dagaalamay uu yahay togga keli ah ee la oran karo waa meel ay aada dhirta ugu badan tahay oo kayn ah waxaa kaloo xisad mudan ismaaciilow tan iyo dawladii soomaaliya xilligii ay burburtay ama ka horba deegaanka qandala waa dhulka keliya oo la oran karo waxa uu wax dagaali kama dhicin ilaa dagaaladii sokeeye waa markii ugu horeeyey ee uu dagaal ka dhaco waxa ay ku beegnayd saddexdii bishan december dagaalkii ugu horeeyey ee dhex maray ciidamada puntland oo gulf oo gulf colaadeed ku qaaday deegaanka qandala kadib markii la qabsaday lix iyo labaatankii bishii octoobar ee aynu soo dhaafnay guddoomiyaha gobolka bari sidii aynu wararkeena hore ku sheegnay waxa uu sheegay idaacadda v o a mar ay kula xiriidhay iskaarsiinta satelliteka ee turayada in toddoba ka mid ah garabka sheekh cabdulqaadir muumin ay halkaa ku dileen iyagana saddex askari laga dhaawacay waan gartay gebagabada goormaa la filayaa bal in ilaa saraakiisha ammaanku ay war ka sugan ka bixiyaan halka howlgalladoodu marayaan iyo xaaladda magaalada qandala ismaaciil meeshu isgaarsiin waa maalintii tobnaad oo aysan ka jirin wax isgaarsiin ah waxaa la isticmaalayaa waa teleefanada loo yaqaan toroyada oo ay adag tahay sida ay qofka ula xiriiro marka saacadaha soo socda waa laga yaabaa in ay lagu helo teleefonkaas oo ay bixiyaan war tan kale ismaaciilow haddii aan dib ugu noqono taariikhda dagaalada islaamiyiinta iyo puntland ma aha marka ugu horeeyay ee puntland ay dagaalamaan ururada islaamiyiinta ah labaatan iyo afartii bishii juulay laba kun iyo toban ayay ahayd markii ugu horeysay ee ciidamada puntland iyo ururka al-shabaab ee uu hogaaminayay sheekh maxamed siciid atab uu dagaal ku dhex maray buuralida galgala dagaalkaasi ilaa maantay wuu socdaa dhinaca kale bishii maaj bilowgeeda ayay ahayd laba kun iyo lix iyo toban sanadkan markii uu deegaano ka tirsan gobolada nugaal iyo mudug uu ciidamada puntland iyo ururka al-shabaab uu dagaal ku dhex maray kaasoo kow iyo labaatankii bishii maaj soo afjarmay iminka saddexdii december ayay ahayd markii ugu horeysay ee ciidamada puntland ay dagaal la galaan khilaafada islaamiga ah ee uu hogaamiyo sheekh cabdulqaadir muumin marka waxay noqonaysaa waa markii waa aagga gobolka bari markii ugu horeysay ee uu dagaal ka dhaco islaamiyiinta iyo puntland dhex mara waan gartay aad ud mahadsanta faadmiya sanjaac